أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadannaa mowduuc muhiim ah hadduu allah awood lihi doono toddobaadkan waxaan ku eegaynaa suufiyada iyo mabaadi'da ay ugu yeeraan bulshada waxaa nagala qaybgelaya a-sheykh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo wadaadka la yidhaahdo isaaqa mursal gees dheere oo ka mid ah dowladda federaalka sidoo kalena ka tirsan suufiyada qaadiriyada la yidhaahdo waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag suufiyada waxaa loo qeybiyaa laba nooc oo kale ah kuwa axkaamta barta oo xer ah oo loo yaqaano axkaam leey iyo qaar aaminsan in alla cidaan ahayn la baryo oo weliba meyd ah waxaana loo yaqaanaa qabuuriyiin ama mushrikiin kadib muddo dheer oo ay culimmadu ku dadaalayeen dacwada af iyo adinna kula dagaalameen shirkiyaadka waxay falanqeeyayaasha arrimaha diinta sheegayaan inuu kor u kacay wacyiga bulshada islamarkaana aad u soo yaraanayaan dadka ay suufiyadu baadiyan karayaan marka loo eego sidii hore suufiyada qaybahooda shirkiga dhex dabaasha ayaa la tilmaamaa inay dhaqan ahaan sii kala qaybsamaan waxayse ka siman yihiin oo madaxdooda fagaarayaasha la joogaan hadallo shirkiyaad ah haddaba dhegaystayaal waxaan barnaamijka ku qiimeynaynaa mabaadi'da ay haystaan suufiyada islamarkaana ay ka faafiyaan meelaha qaar waxaana nagala qaybgelaya a-sheykh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid a culimmada soomaaliyeed iyo wadaad la yidhaahdo isaaq mursal gees dheere oo ka mid ah dowladda federaalka kana tirsan suufiyada qaadiriyada la yidhaahdo marka hore waxaan soo dhoweynayaa labadoodaba ee labadiinaba ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha waxaan ku horeynayaa sheekh cali Ee, sheekh cali katiinow ee, suufiyada ee, maxay ku soo kordhiyeen baad isleedahay soomaaliya waqtigan xaadirka ah bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd suufiyada runtii waxa weeyaan dadkii muslimiinta ahaa caqiidadooda inay dhaawacaan ayaa ka mid a waxa ay soo kordhiyeen ugu weyn una daran oo ah dadkii meesha ilaahay subxaana watacaala lagu xili lahaa allah keligii inay caabudaan ku xiraadaan isaga tala saartaan wax allaala waxa ay rabaan ay u sheegtaan waxay keeneen inay yidhaahdaan qubuurtaa idin ragga qubuuraha ku jira idin maqlaya iyaga wax weydiista danahaaga isku soo aruurso ina weydiiso wax kastaad u baahanta way kaa ajiibayaan taasay keeneen oo dhaawac weyn ku ah ruux kastoo muslima caqiidadiisa dadku allah bay leeyihin subxaana wa tacaala kuwa qubuuraha ku jira iyo kuwa noolba allah subxaana wa tacala ay u baahan yihiin marka in dadka yacni lagu xiro meeshaasi waa midda dhaawacaysa ruux kastoo muslima caqiidadiisa marka caqiido xumadaas oo ugu daran waxa ay la yimaadeen markii laga fiiriyo dadkii ay baadiyeynayaan oo waxaas uga dhigayaan wax saxa inay yihiin taasaa ugu weyn baan dhihi karnaa waxa hadda maanta ay wadaan oo meel kastoo ay joogaan qosahaas ay ka abhawlayaan waa tahay arintaas maxaa commenti oo aad ka bixinaysaa isaaq marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan idin salaamayaa shaadiyow saaad dhiirin aad ugu shaqaynaysaan shacbiga soomaaliyeed aad u gaarsinaysaan xogta rasmiga ah aad baan iga idinkugu hambalyaynayaa horta waan ka xumahay cadhiidhida cadhiidhida wahaabiina ma aha qabiilna ma aha cid kalena ma aha cadhiidatu cadhiida ahlusunnati waljamaca cadhiidatul ashariya wamaa turiidiyaa wama turiidiyaa la yidhahdaa banaankaasay taallaa hadduusan aqoon u lahayn waa la barayaa marka taas waxaan dhihi lahaa inuu ka gaabsado oo siyaasadda kale aan ka hadalnaa aan aan aan hogaho aan aan sheegahaya hadduu imaqan lahayo inuu iskaga leexdaan u roon marka waxyaabihi dadku la diriraayo aan badda aan u baatay qorada aan u baatay hadduu inta hadda ka sheego hadda shacabna ma ardi waxuma sheegi karno cid kalena waxuma sheegi karno marka waxaan leeyahay adeero halkaas inuu saaxiibka inuu ka leexdaan hortaan raba haddii ilaa yidhahdo caqiidiyoona ka baxo siyaasadda waxay fikir fikirkiisa oo ka sheekayo intaasaan codsanayaa adeerow waxa siyaasad aad hayso dalka horumarkiisa dadka horumarkiisa inaad sheegda fiican inaad aflagaada aad hadda keento durmidii baad soo gasho ka baxaan ku leeyahay marka taas wa waa tahay labadiinaba waxaan idinka codsanaynaa in dooda iyo geedi socodkeeda aada ilaalisaan intaanan siyaasadda iyo falanqeynteeda gelin maadaama arrin muhiima aad taabateen sheekh cali katiin waxaa lagu yiri caqiidadeenna way caddahay ashaaciro iyo maaturidiyo weeyaan maxaad nagu haysataa ayaa lagu yiri maxaad jawaaba oo aada bixinaysaa baasha dagaal ma ahan xujay joogtaa qofku markuu xujada ka daciifaa lagu yaqaano inuu dagaal iyo waxaas u aado marka laga hadlayo marka ahlusunna waljamaaca horta tacriifay u baahan tahay iyo qof aqoon u leh inuu ka hadlo ahlusunna horta sunno maxaa la yidhaahdaa waa nabiga sal allahu alayh wasalam aqwaashiisa iyo cafaashiisa iyo takhiiraadkiisa iyo waxaasaa la yidhahda nabigu sal allahu alay slam ku sifaysnaa ummadda uga tegey ayadaasuna saxaabada ku tarbiyey sunnadaas iyo dariiqii ilaahay subxaana watacaala waxyigaa kusoo dejiyey ayadaasaan lagu kulmo la isugu yimid dariiqii nabiga sal allahu alay slam lagu kulmo oo la raaco oo lagu daysado nabiga sal allau alay wasalam caqiidada laga qaato kitaabkiiyo sunnada saxaabadu siday u fahmeen loo fahmo kitaabkiiyo sunnada dariiqaasuu nebigu sal allau alay wasalam uga degay cad ummadda wey leyluhaa ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haali waddaas cad buu nabigu uga tegay sal allahu alay wasalam ahlusunna waljamaca waa kuwaas marka ma ana calayhi alyawma wa asxaabii nabigu sal allau alay wasalam markii la weydiiyey wixii wixii aniga aan ku suganahay iyo saxaabadu maanta aan ku sugannahay ayaa la yidhaahdaa jamaacada saxda ee alxaqa ee naajiyada taasaasaan sunna nabigaa tacriifiyey sal allahu alay wasalam waxa loo yaqaano wuxuu yidhi annaga ashaaciro iyo waxaan maaturidiyo horta awa jamaacadii waaba laba qaybood waa ashaaciro iyo maaturidiyo kala duwan midda kale ashaaciro iyo maaturidiyo kutubahoodii waa yaalaan waa la akrin karaa xaggee sunnada iyo iyo kitaabka ay uga sugan yihiin kutubahooda caqli bay ku socdaan fikrad bay ku socdaan intaana mustaxiila intaana waajiba intaana jaa-isa hadduu akhristay wuu ogyahay isaguba meel ay kitaab iyo sunna uga taalana waxaasi ma laha waa waxyaalo ayagu ay samaysteen ashaacirihii maaturidiyana ahlusunna wax shaqaa kuma laha saxaabada dariiqoodiina ma isa qaadin marka waxay u baahan tahay horta fahm diineed inuu ninkan uu yeesho qorshaha laga bedelo waxa uu sheegayo waxaa loogiyo xaqiiqa ah inay talyaaniga ayagu soo dhoweeyeen waxaad akhrisaa taariikhu islaam sharif caydaruus ule nin suufi ah oo ninkii ugu horreeya mawlid soomaaliya keen aniga waay kitaabku qoray akhri waxaa ku sawiran asaga iyo gaalada talyaaniga erbarada kusoo dhaweynaya oo lagu ammaanayo oo saaxibu sacaada la leeyahay talyaaniga khasaa'id u qaadi jireen calanka hadda ay wadataan sheekh cabdiqaadir jil shaylay u qoran tahay ayay kusoo dhaweyn jireen talyaaniga la shaqaysan jireen ingiriiskay la shaqaysan jireen dowladihii calmaaniga ahayo diin la-aanta ay la wada shaqaysan jireen maantana ayagan bay la shaqaysanayaan waa tahay isaaq dhankaaga intaanan ka bixin qodobkan waxaa jira oo hadalhaynta ka mida maxamed shaakirna lagu haystay siyaaradii huurshe ereyadii uu sheegayay ee ahaa sheeqa wuu ajiibayaa muraadkiina soo jamciya arrintaas oo kale in la isqanciyo aad bay u wanaagsan tahay maxaad ku qancin lahayd dadka qoonsaday ee ka hadlay horta ilaahay diintiisii culeys ma aha waxa waaye qofka ahlu abuurka ee muumanka ah hadduu dhinto i hadduu adduunyada joogo rasuulkeen calayhi salaatu wasalaam qabuurta markuu ziyaarto assalaamu calaykum yaa daara qoomi lmu'miniina yagfir illahu lanaa walakum antum salafuna nuxu ducaata ilaah saas waa u ducan jiray marka qofka dhintay muuminka ah haddii waxa loo bixiyo wuu ajiibaya maxaa yeelay arwaahdii way joogtaa jasadkii unbaa maqan marka waxaa ka maqan ninkaa marka caqiidada ayuu wax ka sheegay caqiidada waxa weeyaan ashariyada ama turidida ah waxa weye laba caqiida ma aha asiga aqoonin marka waxa weeyaan diinta waxa waaye naseexo waay addiinu annasiixa taas waa taas wey tan kale wa ninka raamaatii sheekhan hasheeg usul qaadiriya waxaa kamid ah markuu dalkan soo gaaray dalkan waxa waaye soomaaliya gaar ahaan muqdisho sida kutubta ay sheegayso waxaa lagu ciyaari jiray ciyaar la yidhaahdo ikowdhigaa lagu ciyaari jiray ciyaartii marka sheekha markuu yimid wuxuu ku yidhi war niman yahow anna habeenkeeni yaa idinla ciyaara idinkana habeenkeena idinla ciyaara sidii ba aqwaanku aqwaanku noqdeen ta kale ay su-aalaysa markii su-aal marka taas waa taas waa tahay wa- su-aasha waa isagaa sii doonaa laakiin qiso kaloo aad caan u ahaa jirto oo iyadana n min karaamaatihi sheekha uu geel soo nooleeyey sida aad sheegtaan
waxa waaye horta ilaahay xadiisul qudusuu noogu sheegay haddii hindaan istraynin ilaahay qofka weliga ee qofku ilaahay hadduu weli weligiis uu yahay waxaa weeyaan hadalkiis ayuu ahaanayaa buur hadalkiisaan ahaanayaa lugaha si ku socdaan ahaanayaa gacmihiisaan aha- ahaanayaa waxa allale waxay iskaga dhax waxa ilaahay subxana watacaala uu yidhi ayay limid yihiin bu ilaahay subxana watacaala xadiisul qudusuu noogu sheegay qisada marka qisada marka ee dadka ee, ee, ee, aadka u daneeya oo kale maxaa ee, daawacyar ka taabato Ah, geela aniga haddii ah, meel haddii ay ku taalla ma arkin laakiin ma inkari karo maxaa yeelay mar haddii ilaahay weligiisii ilaahay inaad isugu dirtin noo saas noogu sheegahayo uu leeyahay hadalkoodaan ahaanaya inaan isku rumeeyaa arbigiishaan hadhaato waxaas intay naga leexdo oo laiska nabadgeliyo dadkaan dadkaan dadkaan dadkaan see lagu badbaadina in intaas laga hadlaa la rabaa arrintaas sideed in laiska nabadgeliyaan abaana in laiska nabadgeliyo Eh, sheekh cali isxaaq hadalkiisa waxaa ku jiray oo wuxuu kugu eedeeyey in aadan aqoon aad u dheer u lahayn ee, suufiyada iyo arrimahooda iyo ee, bal haddaan wax kaa weydiiyo arrimahaas fiyuudaat rabbaaniya iyo tadkirati ahlilyaqiin oo kale kutubta caanka ah ee suufiyada ma garanaysa adigu horta waxa weeyaan meeshii la rabay inuu ka jawaabo kama usa hadlin markii laga hadlayo horta qubuuraha in wax la weydiisto wuxuu soo qaatay xadiidka ziyaarada nabiga sal allahu alayhi wasalam qubuuraha waa ziyaaran jiray waxa quburaha loo ziyaara laba arrimoodaa lagu sheegay in loo duceeyo ruux muslima hadduu ku duugan yahay iyo aakhare in lagu soo xasuusto laakiin waxay arrintaas sameeyeen cagsi bay ka dhigeen ayaga kuwa qubuuraha ku jiray waxay weydiisanayaan gargaar iyo garab iyo owlaad iyo wax kasta oo loo baahan yahay hala weydiistaa leeyahay waxaan ka hadlaynoo shirkigaa taas weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahy walaa tadcu min duuni illah marka taas weyeed waxaan diidana annaga oo shirkiga ku sheegaynaa oo ciddii samaysana aan leenaha shirki bay ku dhacday oo ka hadlaynaa taa weye waa ku saabsan midda uu yidhi owliyada wax wa- amarka ilaahay bay lamid yihin wax rabaanay samaynayaan ilaahay subxaana watacaala wax lamid ihi ma jiraan laysa ka mitlihi shay huwa samiicu lbasiir ilaahay makhluuq la midi aslanba ma jiro haddaad tidaa sheekh aways iyo ilaahay waa isku mid waaba wax cajiiba wey xadiidka uu deliishanayana cig sidaa u fasirtay oo muslimiinta ka mida kutubtuu ku yahay faxulbaari ku yahay aa lagu sharxay intaasoo kutub baa lagu sharxay hal xa- caalim ah oo min culamaai lmuslimiin oo xadiidka u fasiray ama u fahmay ilaahay addoommada isku midah ma jiro wax qabaana ma jiraan suufiyadaa ka horreysay iyagaa hadda sheegaya markaas inay awliyada ilaahay isku mid yihiin bay soo istaageen haddaad iisoo aan su-aashaada ka jawaabo kutubta ay nimankaan ay leeyihin waa caan fuyuudaatu rabbaaniya manaaqib waa loo yaqaanaa tadkiratu ahliyaqiin tasriixu lkhaadir kutubtaas waxa ku qor haddii ay iyagu qaataan oo sida ay yihiin u qaataan yacni kitaabka ilaahay subxaana watacaala iyo sunnada nabiga sal alla ly slm meel la iska soo geli maaya waxaa ku qoran tasriixu lkhaadir in qofku hadduu dhinto oo markii su-aalaha la weydiiyo cabdulqa man rabbuka shee cabdulqaadir wey hadduu yidhaahdo maa diinuka shee cabdulqaadir hadduu yidhaahdo wamaa nebiyuka shee cabdulqaadir hadduu ku jawaabo in la badbaadinayo oo uu nabadgelayo oon la xagaabaynin oo wax loo geysanaya aysan jirin oo shee cabdulqaadir badbaadinayo arrintaasay ku qoreen waxaana ku qoran axaadiista nabiga sal allahu alay wasalam qofkii su-aalahaas hadda ninkan rabbi wuxuu ku sheegay shee cabdulqaadir isagu waaba arrintiis waa weynta gaalnima ku hadlay qof dhahaya shee cabdulqaadir baa rabbi ii ah baa haddana badbaadaya oo naar laga badbaadinaya oo janno la gelinaya kusoo qoreen waa wax diinta dhan khilaafsan wo oo xadiista nabiga sal allahu alay wasalam aayaadka qur-aanka waa ka hor imaanaya waxay kaloo ku soo qoreen yacni in ciidanka shee cabdulqaadir jiilaani wax ku noolaanayaan fasaxulqaadirkay ku qorantaa laba nin oo murmaya ayaa u yimid sidaa meesha ku qoran shee cabdulqaadir bay u yimaadeen oo nin uu yahay ummadda nebi maxamed ka mid yahay Mid- midna uu ka mid yahay ummaddii nabi ciise oo isku haysta nebi maxamed baa fadli badan ee nabi ciisaa fadli badan ku murmaya ayaa shee cabdulqaadir jiilaani u yimid markaasuu wuxuu yidhi shee cabdulqaadir jiilaani anigu waxaan ahay shaksi ka mid a atbaacdii nebi maxamed sal alla wasay ku ku been abuuranaya shee cabdulqaadir waxaas ma dhihin baa nagu aan leenahay laakiin ayaa ku been abuuranaya anigu waxaan ka mid ah atbaacdii eh, nebi maxamed sal alla alay sl raacday wey nebina ma ii haddii marka anigaan sidaa ahay wax baan samaynayaa ee nebigiina markuu qubuura dadka noo dhinta uu soo noolee muxuu dhihi jiri markaasuu yii biidni illaahi buu dhihi jiri idanka ilaahay kusoo noolow aniga ifiiri buu yidhi waxaad tustaa qabri adiga aad taqaanid oo adduunyada markii aad joogada garanaysid oo meel ku duugan itus anaa soo nooleynaya markaasuu wuxuu tusay nin qabri ku duugan oo yacni waagu heese ahaa jiray heesaa ahaa jira oo meesha ku jira markaasuu nebigiina markuu noolaynayo dadka muxuu dhihi jiri idanka ilaahay ku noolaaduu dhihi jiri aniga waxaan dhahaya idankayga kusoo baxa qum biidni aniga idankayga kusoo baxaan dhahayaan saasuu ku yidhi markaasaa qabrigii soo kala dilaacay nin hees ayaa ka soo baxay balka waran tafriiqa qaadilkii ku qoran tahay watahay maxamuudana qisadaa laftirkeeda sheekh awis ka sheegay inay isku mid yihiin oo idanka ilaahay kayrkii lagu noolaa karo waxaan la ogyahay qofka inta aaminan inuusan muslim noqonaynin Mm.
adduunkan waxaan idanka ilaahay ahayn ma dhici karaan laakiin cid kale idankeed wax ku dhacaya ku noolaanaya Mm.
yacni waa waxyaalaha waxay ka mid tahay nimankaa lagu haysto watahay aan aan iyo kutubtaasi wuxuu ka hadlay ashaacirada iyo maaturidiyada wuxuu ka hadlay Mm.
ee ma iskhilaafsanaa shubkii hadduu garanayo Mm.
dabaqaadkiisa wuxuu ku qoraa saddex iyo toban masalo mise laba iyo toban masalay ahayd ayay isku haystaan buyo maaturidiya ashaacira isku khilaafsan yihiin oo ku kala tageen waa laba madhab oo kala duwan isagaa sheegaya haddii hal xaba imaam hal magac loo bixiyo waa shaacir waa maaturidi waa kala duwan yihiin waa laba madhab marka waxaan labadaba ahlu kalaam wey labaduba yani sunnadana meel kama waafaqsan wayna iskhilaafsan yihiin asagoo kitaabaa dib ha ugu noqdo waa tahay e, intaanan een, arrintan ka gudbin een, isaaqow qodobka ku saabsan dadka ee, la soo nooleeyey ama qofka markuu dhinto oo la odhanayo een, man rabuka ee, wamaa nebiyuka wamaa diinuka ee, qofkii sheekh cabduqaadir yidhaahdo uu liibaanayo arrintaas maxaad ula jeedaan dhankiina Eh, horta waxaa lagu qosli wey arrinka isaga ah oo aan aan lala yaab wey oo aan maqlayn haddii koogii tahay waaye igu cusub weyi aniga waxaan kuu sheegaa saaxiibtay horta wuxuu yidhi walaa tabdicuu min duuni illah ha u yeerinin min duuni illah ilaahay sokodiisii sanamada iyo waxyaabahaas caabudini baa mush waxaan nahaa gaaladeen la hadlaayo Mm.
aayadaha gaalada loo daliilsinayo in islaamka loo daliilsado xaaran weeyi walaa tabdicuu min duuni illah ilaahay markuu leeyahay war ilaahay w- iyo sokodiisa ha wacanina oo sanamayd ha aabudin ha ha yeerinin laata iyo cuzaata ha bixinin ilaahay keligii iska cabsada sidaas ay horta arrinta Eh, tan kale markaan u gudbo fa- ilaahay fadligiisa maarata ninkii siinaya ayuu siinaya karaamadaas addoonku ilaa- ila- ilaahay wax allaale wuxuu asin siinaya inuu maarata dan aan kala tashanaynin marka taas waa taas ha fiiriyo ha akriyo aayadahaasi waa tahay adigoo sii wadanaya een, karaamadaas aad ee, soo dhiraan dhirisay macnaha waxaad uga jawaabaysay qodobkii sheekh cabduqaadir Eh, sayyidi sheekhana sheekh cabdulqaadir jiilaani qadasallahu sirahu wanawarallahu dariihahu waan leenahay waa caalamul cullaan buu ahaa diintu dadka bari jiray ilaahay weligiisu buu ahaa qofka weliga ilaahayna waxa weeyaan anaga asiga biidnii ma aha asiga waa bedelay biidnii ma aha sheekhana sheekh cabdulqaadir jiilaani waa sax qofka hadduu dhinto eh, in badan ba khawaaribul adaadkiisa kalaamadiisa ka dhacday qof dhintay buu dhahaay ushu saas ugu taagan jiray um hebel wa- magiisu ku dhawaadan jiray um hebel hebel biidin illaah ilaahay idinkiis ku toos ilaahay marka weligiisii asigaa noo caddeeyey wixii anaga aan dhaxo ayay ayay yihiin hadalkooda sidaas waay asigaa noo yidhi haddii si- haddii suu ku sheegay haddii isku soo falsafo si fiican ha u akriyo marka eh, lama lama faragelin karo lama dhaxgali karo marka eh, taas xaggaas nabadgelyada sidaasay ku fiican tahay waxa waaye nimankaa marka haddii meeshaas lasla gaaro ha ka- ha ka aamusaan ha iska nabadgeliyaan marka tartiibta waan leeyahay sidaas waa arrinkaas ee sheekh cali waxaan filayaa een, arrintii aad ka dhawaajisay ee sheekh cabduqaadir waa uu ka jawaabay ee, noocay doontaba wax aad ka qabto miyaa jira horta waxaan leeyahay wadaadkan sheekh isxaaqa macnaa waxaa laga yaaba inuusan wax badan ba akrin oo kutubtan nimankan dariiqada uu iska sheegay mooyaane inuusan akrin baa laga yaabaa ma garan marka waxa Aniga waa kutubta tafri- tafriixul khaadirkay ku taala waana kitaab Aniga waa daabacan, garan.
kutubtana waa yaala waa waa kaa dhegeysta abaara ku dhegeysta moogta marka macalin maxamuud laftirkiisu wuxuu qiray in maaragtay sheekh aweysku idankiisa kusoo noolee neef geelahoo dhintay biidni laa biidnillahi weliba yidhi hadduu yidhi qum biidinlah hadduu yidhi qum biidinlah waa lagu soo noolayn karaa qum biidinlahi baa yidhi ilaah idinkiisu biidni uy qum biidni uy idni ma waadkiisa karte waa la baran karaa daarabti waa la baran karaa hadlaay isaaqaan kala sugan waxyar waxaana kala sugana sasa waxaan kaa rabaa horta waxay muhiimadu ay tahay in waaqaca aan laga gudbin meeshan waxa yaal annaga waxaan ka hadlaynaa war awliyada iyo dadka wanaagsan oo saalixiinta oo ilaahay ku xiran dariiqooda in la maro oo sidii alla u caabudi jira loo caabudo oo dariiqooda lagu ixtiraamo oo saas loo raaca anagu qabnaa saas ilahay saasuu qabaa iyo sunnada nabiga sal allahu alay wasalam iyo salafka hadi lumma ii kaadi laakiin annagu waxaan diidannahay oo idinkuna aada wadataan ood ku dhaqmaysaan oo kutubaha idinkugu qoran oo maalin kasta umuraha la taagantihiin oo maxashaakar hadda ugu dambeeyey uu la taagnaa wadaadka asaga waxa la weydiisto oo maalin kasta lagu wardiyaa oo xataa dadka lagu qur-aan saaraa madad allah yaa madad allahi madad yaa malaad alcajisiina madad sheekh cabdulqaadir ilmadad wixii ilaahay la weydiisanayay oo madadkii gurmadka ahaa baa sheekh cabdulqaadir la weydiisanaya aweysaa la weydiisanaya cabdulqaadir kun cawnan lana wayaa cabdulqaadir kun cismatana na ilaali oo na waardiye oo na xifdi allah wixii la weydiisanayo madadkii gurmadka ahaa isla ayadii laftirkeeda aa sheekh cabdulqaadir la weydiistay shirkigu muxuu kalaya marka alla wixii la weydiisanaayo haddaan sheekh cabdulqaadir weydiisto waa isku mid marka alii sheekh cabdulqaadiraas midda kale tasbiixu qaadirka laftirkiisa waxaa kugu qoran jacaltu asmaa'aka misla asmaa'i fi sawaabi wataasiil sheekh cabdulqaadir asmaadiisa iyo kuwa ilaahay inay isku mid yihiin xagga sawaabka iyo xagga saamaynta iyo tacsiirka ay isku mid yihiin kusoo qoreen waxaan kaloo kugu darayaa maalin kasta iyo habeen kastay ku wardiyaan markay khadaraynayaan ama wax weydiisanayaan ama quburaha ay tegayaan inay owliyada kaalmo iyo gargaar iyo istiqaaso ay ka rabaan maxamed maxamuud qasriida uu dejiyey oo qabriga sheekh yuusuf dilaali huushe ku yaala lagu baryaayay aqisnaa yaa shaykhana fi dunyaa wa diinilaha ku jirta sheekheeniyo noo gargaar adduun iyo aakhirada noo gargaar waxaan ka hadlaynaa waa intaas marka waxaan leenaha annagu war ilaahay dadka ha lagu xiro alla keli gargaar ha weydiisteen madad iyo gurmad ha weydiisteen owliyada iyo saalixiintana sidai alla u caabudi jira ha u caabudo dariiqoodii ha mareen anagu taaganna ee waxaan diidannahay dadka in lagu xidho saadaadka iyo qubuuraha iyo owliyada la ayaga caabuda wax weydiista waa dhaqankii ay lahaayeen qawmu nuux qowm nuux maxay kale ku halaagsaneen awliya saalixiin bay ay macnaa wax weydiisteen gargaar iyo gurmud oo cibaado u ogolaadeen midda kale markaa leeda aayaad ku soo arooray gaalada ilahay markuu leeyay wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay magaalay ka hadlaysaa oo shirki ha samaynin muslimiinta oo la hadlaya yaa ayuhannaas ucbuduu rabbakum markan leeyahay gaalay ushirka war ku wanaajinaa alla caabuda oo shirki ha samaynina muslimiinta ma shirkiga samaynina qofkii shirka sameeya muslimin ba ka mid ah waa ka baxaya marka waxaan leenahay midda kale aayaadka ku soo arooray gaalada oo shirkiga ka digaya muslimiintana way u digayaan akhri saawiga wuxuu yihi aayad kasta oo ku soo aroortay kufaarta waxay garafyada ku jiidaysaa cusaada muslimiinta ku jira qaladyada ku jira way ku jiraan midda kale nebigu sal allahu alayhi wasalama aayaad gaalo ku soo degay oo loogeyo fii suurati alkaxfi ku jira ayuu cali ibn abi daalib iyo faadima binta rasuulillaahi radia allahu canha buu u soo daliishaday waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay inta aanan labadiinnaba idin siin waxaan dhextaal yar ka dhiganaynaa hadalka macalin maxamuud ee aad labadiinna siyaabo kala duwan u fasirteen istuudiyaha iyo farsamo yaqaani siida sidii sheekh uways oo kaleeto iyo ka dhacday mashaa'ikhda intooda badanba ka wada dhacday oo la arkay oo wixii mucjizadii nebi ciise oo kale ayaa lagu arkay nblagu arkay sheekh uways qolay soo martiyeen oo u yimaadeen markaasaa la yidhi xerta waa kuu sooraynaa sheekh iska fariis markay fadhiisteen yaa neef geela loo gowracay awr baa la soo qabtay oo waa la gowracay awrkii markii haraggii laga bixiyey yaa la yidhi aan sheekha jitaabin inta loo yimid baa la yidhi sheekh awr geel baan damacnay inaan xerta u qallo iyo adiga idin martiqaadno awrkii geela waxaa yeeshay nin islaameed oo kaannagii waa noqon waaye midu eg buu ahaa ninkiina hadda wuxuu noo dul taagan yahay haddaad labaatan rati isiisaan aqbali maya ratigaygii isiiyi marka see la yeelaa meeyi ratigiisii buu yidhi ratigii waa kan haragga laga bixiyoo la gowracay oo waa hore hilbihiis in la jarjaro keliyaa noo dhimman markaasuu yidhi haraggiisii saara haraggii baa la saaray markaasuu yidhi qum biidnii buu yidhi ma dhihin xataa biidnillaahi qum biidnii buu yidhi markaasuu horey ka istaagay ratigii meeshiibuu ka istaagay haddee dadkii joogay baa sheegay saas u taagnaa markay sidaa u dhacday marka raggii noocaas ahaa dee waxyaalaha iyadooda ka daahiraya ayada mucjiso lama yidhaahdo laakiin karaamaa la yidhaahdaa waa hagaag inta aynu ku dhaafno hadalka macalin maxamuud maxaad uga jawaabaysaa isxaaq ee arrintaas
hadduu yidhiina un biidnii ilaahay weligiisii owliyihiisii mar haddii xadiisulqudusigii buu ilaahay uu yidhi owliyadeedu waxay ku hadlaan waxaanay ku hadliyeen kamid kamid oo kale weeye ilaahay adisulkusi uu ku sheegay hadalkoodan ahaanayaa gacmahoodan ahaanayaa lugahay ku socdeen anigu waa sidaasuu leeyahay marka ilaahay weligiis ma hoyinaa ilaahay ka weydiisto kun fayakuunu bay ahaanayaan waxa dhale waxay asiga weydiiso ilaahay weydiisto way ahaanayaan anagaana soo arkin asiga hadduu ognide kasoo kulmino soo arkin alle waxay ayaga sheegaan waa wax ilaahay wahooda dhan waa wa wa ilaahay oo kaleeda mid yihiin taas waa taas jawaabteeda halkaas uma dhaafayo saaxiibkay marka waxaan rabaa aniga waxaan aaminsinahay haddaan ahlu dhareega ahlu sunnat waljamaca nahay ilaahay rasuulkiisii ma lagu tawasali karaa ii weydi ma la dhihi karaa yaa rasuulallah noo gargaar gargaar noo noo gargaar ma la dhihi karaa ii weydiiyi ninkaas haye ka jawaab sheekh cali niman baa waxay yidhaahdeen oo nabiga u yimid sala allahu alayhi wa aalihi wasalama oo ay leeyihiin waxa weeyaan adiga iyo allahay waa u iskula cadkeen nabiguna sal allahu alayh wasalama waa diiday maalinta noocaasa wuu diiday marka waxa waye nabigu sal allahu alayh wasalama shirki ma ogolayn iyo asaga ilaahay walala wadaajiyo oo wax loogu daro nabigu wuu diiday sal allahu alayh wasalama oo maasha allahu washi'ta nabigu diiday maasha allahu wixii alla doono oo washi'ta adiguna aad doonto waawdaa la iskula cadfayuu nabigu diiday nabiguna sal allahu alayh wasalam wuxuu sheegay laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk cid la magan galo iyo cid gargaar la weydiisto oo adiga lagaa gargaar weydiistaa ma jirto ilaa adiga mooyaane midda kale wadaadka waa aad ugu soo celiya oo la yaabay wuxuu leeyahy awliyada iyo hadalka ilahay iyo hadalka awliyada waa isku mid war ilaahay hadalkiisa hadal bini aadan la mid ma ah waa hagaag hal hal su-aal ayaan labadiinnaba idin siinayaa laakiin hal xabo oo dhextaal ah ayaa idin dhexaysa markii burdaha la qaadayo waxaa ku jira fa inna min juudika dunyaa wa daratahaa wa min culuumika cilmi allawxi waalqalami maxaa loola jeedaa ishaaq arrintaas
فإن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم رسولك إلهي وأمانة يا إلهي سبحانه ورسول يا كرامتي إيش شرفت إلهي سبحانه وتعالى يا أمانة رسولك صلى الله عليه وسلم marka insha allahu taas rusuga lagu weynayna lagu tacdiiminaya haddaad fasirto haddaad laqbayso marka dhegeyso anaa ku wada adduunyadan dadaalkeedi faina faina faina
من جودك من جودك دنيا ما وضرتها ومرتها تبقى دنيا هذه إيه ومن علمك علمي إلهي رسولك يا أو أو علم إلهي سيا أو علمي وين علمك إلهي كسيا إني ومرتها ومن علمك علومي أو أو علمي علوم لي وعلي علمي إلهي كسيا لي wadarataha macnaha darada waxay ahayd naagta naagta la qabay ahayd macnaha aakhirihii adduunyu ayaa markan ay u taagan tahay ها marka aan kuu sheego marka taas macnaheeda taas rasuulka ilaahay ibahaas maaragtay howshiisa rasuulka dhasidarta bugaan ilaahay rasuulka lagu amaanaa halkaas raba inaan ugu baxwanay baaqaaga iyo fursadda dadweynaha aad kula hadleed ayaa kuu dhiman oo halal su-aal ah sheekh cali tan way idin dhex taallay fa inna min juudika ee, dhankaaga bal ee, wax ka dheh runtii hadalkan oo faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilmi allawxi waalqalami burduu ku yaalaa macnihiisuna waxaa fasiray ibraahim bayjuuri oo sharxay burdaha wuxuuna sheegayaa minta inay tahay tabciidiya luqada carbeed ninka yaqaan wuu fahmayaa minta oo naxwada akhristay fa ina min juudika adiga deeqdaada waxaa ka mid ah addunyaa adduunyada hadda annaga aan joogno o dhan oo cirarka iyo dhoolka iyo makhluuqa ku hoosnoon oo dhan iyo wadarataha aakhare ayaa ka mid ah adaa baxshay adduuniya aakharaba nabigaa bixiyey weeyaan wa min culuumika culuumtaada qayb ka mida waxaa ah cilmi allawxi waalqalami waa looxaya qalamka culuumta ku taalloo dhan adiga cilmigaagii qayb ka mida waa qaybo kaloo tiro badan adiga meel ku yaala laakiin kuwaana qayb ka mida wa sidaasuu ku fasiray ibraahim bayjuuri macnaha marka beytkan uu ishaarayo wuxuu ka hor imaanayaa qur-aanka ilaahi subxaanahu wa tacaala adduunya aakhira yaa iskale falilaahi alaakhiratu waluula wa ina lanaa lalaakhirata waluula ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay adduunya aakhira isagu inuu leeyahay walilaahi maa fi samaawaati maa fi lard ciraskan iyo dhoolkan iyo waxa ku dhex jira oo dhanna alla u leeyahay arrinta marka noocaasihi waa arrin wixii allah subxaana wa tacaala uu lahaa cid kale la wadaajinayo waa shirkun fi rububiya midda kale wadaadkan waxa uu sheegaya oo uu leeyahay maaragtay nabiga tacdiimkiisi iyo sharafkiisi iyo taa la isku haya nabigu sal allahu alayh wasalama maqaam sare ayuu joogaa ilaahayna subxaana wa tacaala ammaanay yacni maqaamkiisana maqaam hadda laga sheekayn kara ma waa jecel lahaa buu yidhi nabiga sal allahu alay wasalam jacaylkiisa waxaa ka mid a dariiqii si raacdo oo wuxuu jeclaa aad jeclaato wuxuu necbaa aad necbaato oo soo cibaadaytay u cibaadaysato oo dacwada su weli jira aad u wado oo su gaala ula jihaadaysa ula jihaado taas weeyaan qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni yuxbibkum allah marka gaaladii yuhuudda markay yidhahdeen allaan jecelnahay nabi haddaa la jeceshihiin isaha allah idin jeclaayo waydin dambi dhaafa ilaahi subxaana watacaala aayaddaasa ku imtixaan marka yacni waxa weeyaan arrintan burdaha wax faraa badan ayaa ku taala waa halalka su-aal ee ugu dambeysay qof walba ee waa fursadiisii ugu dambeysay isaaq dhankaaga haddaan ku horeeyo ee waxaad la socotaa saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee waxay ahaayeen owliyay ahaayeen abuubakar cumar cuthmaan cali iyo saxaabadii kale ee la midka ahaa oo lamana arko adinka oo eh, haddaad tihiin suufiyada karaamaadkoodii iyo ka hadlaya oo waxaad xoogga saartaan eh, rag kale tusaale ahaan adinkoo geel u qalaya abuubakar ama xoolo u qalaya cumar ama siyaaro u sameynaya cuhmaan lama arko haddii ay sax tahay Eh, sababtu maxay tahay horta ada aqoonin a- inaan kuu sheegaan rabaa Mm.
awliyada ilaahay waa la xusaa asxaabu rasuulillahi naftirkooda waa la xusaa Mm.
sayidina cali abubakarin waa umara asha- ashartul bashariin baan yidhaahdaya Mm.
waa la xusaa anaga waa la xusnaa Mm.
mar alla markii oo lisu yimaado qurbaan la cuno meel la fadhiisto qur'aan la akhriisto abubakar allah ugu nariisto sayidina cali sayidina cusmaan sayidina cali si- Abuba- saasa loo loo hadiyeeyay ilaah ugu naxariis diintaada ilaah ugu- fadligeeda ikhlaaska barakadiisa ilaah ugu naxariis aan ilaaha waa loo hadiyeeyaa laakiin eh, siyaaro u qaas ah waxaa jirta hadda a- adigoo raalli Deynta adigoo raalli Abuja.
adigoo raalli ah waxaa jirta ta siyaaro u qaas ah tusaale ahaan sheekh uweys oo kale sheekh cali cabdulle oo kale sheekh cali maye oo kale Eh, ma samaysiin laakiin siyaaro u gaara abuubakar ama cumar ama cuthmaan hadda hadda fiiri dhammaan dhammaan waxaa waaye mu'minka waxaa waaye inaa mu'miniina ikhwatan waaye mar alla markii awliyadii awliyadii iyo maardi way ku hoos waa waa la sheegaa magacooda in la sheegaa muhiimaday tahay marka intaas intaas waaye dadweynaha rabaa inaan u sheego Mm.
Eh, waad ogtihiin waa la sheegaanaa dadka soo dhintay oo gaalada la soo diriday sheekh shakaawudin sheeg weys waad ogtihiin oo ulmadii waaweyne ayay ahaayeen oo maardi waxaa ku jiray oo kale su-aal buu ku jiray sheekhu sheekh shakaawudin waad ogtihiin sadar muqda su-aal ka dhan waaye lama qarin karo bannaankay taalaa laakiin bilmunaasaba een, isaaq eh, mar baad etoobiya kusoo dhoweyseen eh, baar dheere rag adigu aad ka mid ahayd oo miidiyaha laga baahiyey aan ku sheego Mm.
aniga aniga aniga meesha aan kasoo dhaweynay aniga ma ogi anaa meesha hogaaminaya madaxda ahaa amasom bay ahaayeen dalka dowlada dowlada ka jirtay hadda dowladda iyo aniga ma ogtahay waa eh, waxaan naga dhexeey madarirka argagixisaa naga dhexeey marka tii bay ahayd ayagana waa joogeen amasom bay qeyb ka ahaayeen marka kuwaas ma dowladda u yeertay dowladda su-aasheeda ayaan weydiinayaa waxaan kuu sheegayaa Mm.
soomaaliya ahlusunnati waljamaa waa shaaficiye weeyi marka soomaaliya intaas tahay.
rabaa inaan ugu waa baaqo tahay sheekh cali katiin ugu dambayntii xaggaaga eh, waxaa laydinku eedeeyaa wadaaddu adigu aad ka mid tahay inaad een, suufiyada ku eedeysaan xadrada oo kale eh, dadkuna waxay leeyihiin xadrada eh, markii wax la cuno ayaa eh, dheregta la isaga bixiya marka in dheregta la iska bixiyo maxaad u diidaysaan idinka oo xoogaa eh, la boodboodo maxaad u diidaysaan waa bismillah runtii waxaan leenahay een, xadarada ayagu waxay ka dhigeen cibaado ilaahay loogu dhowaado Een, oo ay samaynayaan oo ilaahay alla ku caabudaynaa waana wax shareecada ilaahay subxaana watacaala mamnuuc ka ah shayga cibaado hadduu yahay waa in kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca muslimiinta in looga helaa shay baadil ah oo waxa uu ilaahay subxaana watacaala uusan cibaado ka dhigin qofku hadduu cibaado ka dhigo ilaahay uu ku been abuuranaya am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah waxa aan la fasixin oo rasuulkiisii fasixin oo saxaabada aysan ku dhaqmi jirin oo salafkii ummaddana aysan ku dhaqmi jirin bay hadda dhow loo keenay oo xadaro la yidhaahdo oo aweys hadda uu sheegayo ciyaartay ciyaaraysa xadaro ugu bedelay aweysaa keenay marka aweys diintaan uu keenay diintii asalka ahayd oo saxaabada laga dhaxl aaway waxay kuleeyihin diin cusubaa la keenay xaggee diin cusub laga keenay ayaa diin cusub keenay diintii asalkaa in loo noqdo oo dhaqankii saxaabada loo noqdo oo dhaqankii dhaqankii salafka iyo saxaab taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo qaabka imaam shaafici qaabkay u dhaqmayeen imaam maalik iyo amadii waaweyneyd oo hadda ay ku xaamaxaabsadeen shaaficiyana hadday shaaficiyiin maturidiyiin maxay ka doodeen shaaciro imaam shaafici may ka qaataan caqiidada iyo yacni fiqiga iyo kulli may ka qaataan waxaa la ogyahay ardaygiisa imaam shaafici muzani wuxuu qoray kitaab caqiida sharxu sunna ayaa la yidhahdaa wuu yeela daabacan yahay akhrisan maayaan waxay ku wareegayaan shaacirihii maaturidiin ahlu kalaam ah oo caqli keliya ku dhaqmaya oo kitaabkii sunnadii caqli waxay u horyihiin bay aadayaan Eh, taa markii laga taga xadarada wax daliila u hayaan mala waa khuraasaan ay la yimaadeen waxaan looyahay nabigu sal allahu alayhi wasalam ciyaar waa la joojiyey aslanba shareecada isa fasaxin wixii shareecadu fasaxda qofku waa ciyaari karaa wixii aan laakiin shareecada ku soo aroorin oo ciyaara mamnuuc weeye marka waxaan leenahay ciyaar hadday ka wadaan xataa waxay ahaan lahayd shay macsiya oo hadda nimankii uu ka sheekaynayayo oo aweyska hadday uu yimid oo ciyaarayay oo dhaantooyinka ciyaarayay oo uu bedelay kuwaasi macaasiyay ku jireen laakiin muxuu ugu bedelay shay uu cibaado uga dhigay oo baatil ah oo la isjebinayo waxaa ogtay minhaajku wuxuu qorayaa raqsi uusan banaanayn qofku inuu qoobka ciyaaro oo istajabiyo ma banaano kutubta fuqahada dhan ay ku qoran tahay aysan banaanayn ayaguna waxa weeye waa xadaraynayaan waa istajabinayaan waa ordayaan baaqaan ugu baaqaya ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa qabsada sunnada nabiga qabsada sal allahu aleyh wasalama waxaan u dardaarmaya dardaarankii xadiidkii cibaad ibn saariya radi allahu tacaala canhu warinayay oo nabigu sal allahu alay wasallam saxaabada aada u wacdiyey wacdi xeel dheer oo indhuhu la ilmeeyeen quluubtuna ay la cabsatay markaasuu yihi rasuulka ilaahayow waxaad u egtaa mid ummadda sagootinaya noo dardaaran nabigu wuxuu dardaarmay dardaarankiisa ku bilaabay uusiikum bitaqwa allah wasamci waataaca waxaan idiin dardaarmayaa allah inaad ka cabsataan is-adeecdaan iskaashataan isla socotaan ummad midaysan oo diinta ilaahay ku dhegan oo shareecada ilaahay ku dhegan oo cadowga ilaahay la dagaalanta oo isku xiran noqda waxaan idinkaga digayaa iyaakum muxdathaati alumuur waxyaalaha dib laga keenay oo xadar hadday tahay quburo la baryo hadday tahay waxyaalahan la dhigayo ee meelaha la- laga taaganya bidcooyinka hadday tahay waxaasoo dhan baa idinkaga digaya faina faina kula muxdathatin bidca bidca kasta waa baadi bidca kastaa baadi wey arrimahana waxaa ugu shar badan waxa dib laga keenay wey calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin raashidiin almahdiyiin cabduu calayha binnawaajid sunnadii nabi maxamed sal allahu alayh wasalama iyo tii khulafaau raashidiin abubakar cumar cusmaan cali ibn abi daalib ku dhega oo gowsaha ku qabsada waftu ha idinkaga baxdo ninka sunnada ku taagan diintaasaana diintii horraysay oo asalka ahayd waxaan la keenoo dhan ayagaa keeno wax isku wata waxaan ugu baaqaynaa diinta nebi maxamed sal alay sl ummadan uga tegay iyadoo kaamil ah alyawma akmaltu lakum diinakum wa atumtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinta dhammayska tiran oo khuraafaad iyo khusaacdalaad iyo waxaan dib laga keenay oo dhan baadi wey waa lagu dhumayaa ka leexdan lena ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa diintaasi ay ku dheganaadaan kitaabkoodana ay difaacdaan gaaladan soo duushana ay iska celiyaan ay dariiqa ku sugnaadaan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku eegaynay mabaadi'da suufiyada waxaana nagala qayb galay sheykh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyo isaaq geesdheere oo ka mid ah dowladda federaalka ahna suufi qaadiri ah tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها